بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبان فقه وما تسيهي سيدا أو فقه دين شاقبا كلن كمانتا كلن بلو أه أيو أها أيضا مددر أن محوها إلا ساركن طبعا وحي اللي سوق تغن وحي أهيدي ظروفها دل كان كجرة iyo danaha siyaasadeed ee ummadan soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahaa lagu toosiyo talo lagu wada lahaado madaxweynuhu waa na soo dhoweeyey gurigiisuu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaw ay ahayday shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdana shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaanku yidhaahdaay ummadda soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso kana mid ah muxuu ahaay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaanku yidhaahdaay si fiican ay dalkan ugu hagaago waxyaabaha dadka soomaaliyeed baryahan dambe oo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka madaxweynaha isla soo qaadnay wakti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhoweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo waktigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho lasoo doortay dhammaantood waktigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaya doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan ku soo ballannay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay wixii farsamaha oo say u taallaa iyo sidey u soconay iyo sidey tahay sidee sidee sidee waa arrimo muxuu ahaay dib aada looga lafaguri doono oo looga hadli doono waxaa kaloo oon madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay ay dhowraan arrimaha ammaanka aada iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waayadana wax wakti badan aan gelinay waxaan isla afgarannay isku isla garannay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldame iyo qof qaldanta ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aada iyo aada ayaan u dul istaagnay waana isla garanay waxaa kale oon madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka beddesho la hagaajiyo la qurxiyo maxaanku yidhahdaa aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan deggan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaadda ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli ka yaho ogolyahu noo sheegay annaguna waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana ee guud ahaan waxaan isla garannay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddana ay dhib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab cadow waaye cid gaar uu cadow u yahay ma jirto shabaab dadka soomaaliyeed dhamuu cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo magac u yeelaayo kor u qaadaayo ammaanaayo dacaayad iyo brobaganda u samaynaayo waa cadow iyaguna marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayne waa isla soo waa isla soo qaadnay dadka soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay u istaagaan guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku dhic ku dhacay waa ficnaay waxaan isleeyahayne mustaqbalka wadahadallada dambe oo soo socdane waa waa waa ka sii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bilaabuu ahaa wixii farsamo ana dad farsamo ka shaqeeyo oo u xil saarana loo magacaabi doonaa wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaara iyo koox gaara loogu danaynaynin ayaa iyadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas kusoo koobo jawiga waa hagaagsanaa dhib ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wadahadalladuna halkaasay kasii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad
waxaan idiin sheegaynaayo madaxweynayaashu ay ku dareen warbixintoodii oo afkoodu aysan ayagu ka sheegin in wixii dhacay labada jeer ee lasoo dhaafay aeroboorka lagu celiyey iyo arrintii u dambeysay oo beledweynuhu halkan lafteeda shirka lagu qabtay shirka jaraa-id in arrintaas madaxweynuhu garowshiyo uu ka bixiyey kana garaabay una garaabay garaabid ay ku qanceen ayna u soo qaadeen intii kale ee xisbiyadan ka tirsanayd iyo soomaalida guud ahaan kuwii loo gurmanayey iyo kuwii kismaayo loogu socday iyo kuwii maaragtay loo gurmanayo gurmadkoodii saacadaha la hakiyey khatartana loo geliyey arrintaas garaabid tii u dambaysa ahayd bay soo qaadeen wayna ku aqbaleen annaguna sidaasaan ku aqbalnay arrintaana warbixin bay ahayd wax